cudurkan malaariyada ama soomaalida u yaqaana duumada waa cudur halis ah waaye cudurada wuxuu kamid yahay oo infectionka ah oo dadka u kala gudba macnaha nooc infection kamid ah waaye oo baraside ah waaye waa nooc halisa waxaa gudbiyo kanaacada a gudbiso kanaacada khaasatan midda lab dhadiga ah a gudbiso oo anofaliska loo yaqaano marka cudurkan wadamo fara badan uu saameeya haba ugu badnaanto wadamadan saxaraha ka hoose la yirahda ama africa ha ahaato marka cudurkan dadka bini aadamka waxaa ugudbisaan sheegay kanaacada ugudbiso qof xanuunsan ay dhiig kasoo bahalkii qaaday ay waxay ugudbinaysaa qof kaloo fiyo kadibna saasoo cudurkii qofka ku qaadaya markii qofka cudurka uu ku dhaco ama malaariadan ay ku dhacdo stage ama qeybay kala leedahay marka koowaad jirkiisa soo gashay ee kanaacada ay qaniinto waktigay qaadanaysaa inay gaarto ilaa beerkiisaay gaaraysaa dhiiggay raacaysa marka beerka beerkay gaarto haddana cudurkii mar marka kasii dambeyso wuu sii faafaya calaamado wuxuu sii yeelanaya oo kasii xoog badan sidii hore heer haddana markii beerka ay sii gaarto haddana way sii gudbaysaa waxay sii gaaraysaa dhiigga cascas ama r b s ka la yirahdo r b c ka la yirahdo cafwan marka dhiiggaas markay gaarto waa qofka calaamadaha ugu badan marka laga arkaayo qarnada faraha badan madax xanuun faraha badan saasoo kale waxay keeni kartaa xataa dhiigga inuu qofka dhiiggiisa uu yaraado xataa dhiigga markii ay uu saameeyo cudurka dhiigga naftikiisa xataa way burburin kartaa waxay keeni kartaa anemia wax la yirahda ilmaha aadka u yaryar oo kanaacada marka ay ku dhacdo calaamada koowaad oo halista gelin karta waxay tahay in dhiiggii uu aada u burburo ilmihii dhiiggii uu ka yaraado dhiiggeri wax la yaraha ay ku timaado cudurka malaariyada hay haddana dhiiggan aada u yaraado xaalida halistaas ay ku noqoto qofkana waxyaabaha kale oo u jilcin kara waxaa kamid ah dadka u jilcsan malaariyada waxaa kamid ah caruurta aada ku yaryar oo kale aada u jilcsan yihiin labo dadkan oo saasoo kale haweenka uur kale oo kale ayagana aada ugu jilcsan yihiin inay malaariyada ay ku dhacdo waxaa kaloo u jilicsan dadka saasoo kaleeto oo dawooyinka qaadanaya dadka cudurada oo croniga ama muddada dheer oo lala noolyahay qabo saasoo kaleeto ayagana way u jilicsan yihiin africa khaasatan sanadkii lasoo dhaafay xisaabaadka la suubiyey kaysaska la arkay oo cudurka malaariyada wuxuu gaaray ilaa in ka badan laba boqol oo milyan oo kays marka dhimashadana waxaa loo qiyaasay inay dhammeed ilaa afar boqol oo kun oo qofood ka badan inay ku dhinteen cudurkan sababtiisa marka waa cudur halistiisa leh marka sanadkii hore iyo xisaabaadka hadii la fiiriyo sanadkii hore iyo kii kasii horeeyey labada wax isbedel weyn lagama gaarin oo cudurka si lagu yareyn lahaa dhimashada uu sababayo marka taasaa waxay keentay in ay dadka ay wacyigelin ay suubiyaan dadka isu yimaadaan sida maanta oo kaleeto la yirahdo maalinta malaariyada oo kaleeto inay dadka isu yimaadaan oo sidii wax looga bedeli lahaa cudurkan wax looga qaban lahaa marka hadda maalin maanta oo kaleeto waxay yirahdaan waxay u sameeyeen theme ay u leeyihiin malaariyada oo adduunyada laga cirib gooyo waxay ka bilaabanaysaa qofka qofka shaksiga ka bilaabanaysaa marka qof walba inuu qeyb ka qaato sidii cudurkan looga hortegi lahaa ama saasoo kaleeto dadka looga badbaadin lahaa qof kasta mas-uuliyada ka saaran gobolka aan ku noolnahay ee hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ay webiyadu maraan waxaana la tilmaamaa in meelaha ugu badan ay yihiin dhulka biyaha leh markaad isbarbardhig ku samayso tirada bukaanada ku yimaada kuwa qaba cudurka malaariyada iyo xanuunada kale maxaa ku tilmaami lahayd intay u laegyahay
malaariyada iyada waxaa jirto xilliya ay aada u fara badan tahay iyo goobe ay aada ugu badan tahay marka loo fiiriyo meelaha kale gobolkan maadaama webigan oo baalkii shabeelle uu maro wuxuu ka mid yahay gobolada ugu jilicsan cudurka malaariyadu aadka ugu fara badan yahay oo aada u haayo marka haddana xilligii waxaa lasoo gaaray xilligii oo bahalki roobaadkeeda waa lasii galayaa labadaashay oo isbiirsatay ayaa waxay keenaysaa in uu noqdo gobolkan meelaha ugu cudurada ugu badan oo malaariyada oo dadka laga helo maalinkii waxaan qabanaa dee bukaano fara badan waan ku qaabilnaa clinigeena badanaa waxayna u badan yihin boqol kiiba toddobaatan bukaanadan arkayn waxay la xiriiraan cudurka malaariyada marka taasna waxay kutusinaysaa sida uu ugu baahsan yahay oo bahalkii uu ugu badan yahay gobolka kutusinaysa doctore malaariyada waxaa tiri waxa uu kamid yahay cudurada halista ah ma ma yahay cudurada ay dadku u dhintaan malaariyada dabcan way sababi kartaa dhimasho qofkana inuu dhinto way keeni kartaa malaariyada nooc halisaha jirto oo b f la yiraahdo oo qofka ku dhacdo khaasatan madaxna ka saameynayso ilmaha yarariiska iyo dadka waaweyn iskusii u saameynaysa marka cudurkan wuu dili karaa haddaanan qofkii wakti kooban hore looga gaarin oo dhakhtarka la geynin oo laga baarin oo dawadii ku munaasiban aan la siinin marka khaasatan b f tan iyada waxaa la dhahaa haddii qofka aanan laga daweyn muddo kooban gudaheed qofka waxaa laga yaabaa in xaaladiisa aad usii adkaato severe form ay noqoto taas xataa heer gaarsi inuu kooma xataa galo qofka marka kadib haddaana dawadii ku munaasiban laga gaarin oo aan la siin qofka xataa inuu dhinto dictore soomaalidu maahan dad dhakhaatiirta inta badan tegaya markay isku arkaan xanuunka ama qandho ayaga ayaa isdaweya ka waran daawooyinka dadku ay isticmaalayaan suurtagal ma ka dhigaysaa in bakteriyadu ay la qabsato daawooyinka la isticmaalaya sida qaldan loo isticmaalaya aada iyo aad aada iyo aad khaasatan anaga gobolkan aan ka shaqeyno maadaama malaariad aada ay u fara badan tahay kiisaska u badan oo arkayna inay malaria tahay dadkii waxay aamineen maadaama qofka haddii uu tago cisbitaal cudurka ugu kowaado laga arkay malaria uu yahay marka waxay aamineen ay iska dhaadhiciyeen haddii qandho ay qabato saasoo kale inuu cudurka yahay marka insel intay u imaan lahayn dhakhtarka waxay sameynayaan qofkii inuu farmashi ugu kowaado yimaado yihahdo cudurkii haya waan aqaana asoon isbaarin uu dawooyinkii isticmaalo dawooyinkii sida saxda haddaana loo isticmaalin waqtiga munaasibka aan loo qaadanin oo miisaanka qofka aana lagu siinin oo waxyaabahaasna aan la fiirin oo la socodka aan lala soconin taa waxay keenaysaa qofkii inuu dawo ku filan uu qaadan waayo taa dhowr mar haddii dhacdo waxaa imaanaysa marka cudurka inuu adkeysi dawadii uu yeesho hadhow heer uu gaaro qofkii waxay yidhaahdaan antimalaria drug resistant waxa la yihahda ama dawadii inuu cudurka adkeysi u yeesho marka xaaladdaas markuu adkeysi u yeeshana waa xaalad halis ah waaye qofkii asoo xaalad adag ku jiro haddana dawooyinka la siinayo haddana ay cudurkii uusan waxba ka tareynin hadda xaalad aad u adag waayo marka taa waxaa looga hortegi karaa in dadka in ay calaamadaha hadday isku arkaan dhakhtarka ay la xiriiraan dhakhtarkana uu hubiyo in waxa haya ay malaria yihiin kadibna dawada munaasabkeeda uu kusiiyo iyo muddada munaasabkeeda loogu talagalo
ugu dambeyn doctore soomaalidu dabeecada ay leeyihiin qofka malariada marka ay ku dhacayso waxay leeyihiin caloosha ayaa fadhido oo dhaqdhaqaaqa caloosha yaraaday taa bedelkeed qofka hadduu caloosha dhaqaajiyo malariada wuu ka badbaadayaa ama wuu ka bogsoonayaa iyadoo aanan wax dawa-a la isticmaalin qofka haddii uu caloosha dhaqaajiyo suurtagal ma tahay inuu ka badbaadayo dhibaatooyinka malariada ay ku sababi leed
maya aniga uma malayn maayo in caloosha la socodsiiyo inay dawo u noqonayso malaariyada malaria cudur la yaqaano waaye waa cudur infection ah oo baraside ah oo qofka jirkiisa soo gala markuu cudurka qofka jirkiisa soo galana waxaa looga saari kale waxay tahay in dawo ku habboonoo cudurka la dagaalayso oo soo dilayso qofka in la siiyo dawadaasna si loogu talagalo u qaato kadib jirkiisa ay ka bixi kartaa waxyaalahan kale ay dadka ay sameynayaan oo kaalmaati ahaan oo qofkii xoogaa nafisir uu ka dareemayo xoogaa yar inuu culeysar uu ka degay inuu dareemo waa laga yaabaa laakiin taa macnaheeda maaha qofkii inuu cudurkii uu ka baxay marka laga maarmaan waxaa ah qofka inuu cudurkii iska baaro uu dawadii ku habooneed oo munaasibku eedna u qaado